bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kasta aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka ah raadiyo hadalsan muqdisho oo aad dhegaysataan habeen kasta marka laga reebo habeennimada jimcada
warkaalkaalekaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoogiyo wasimaa infajigan ayaa laga rabaa
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha toddobaad ee julaay sannadda laba kun labayoabaatan qodobada kala duwan barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha soomaaliya oo dalka tarkiga ku sugan oo sheegay in dowladdiisa dagaalka al-shabaab kula jirto ay ku wajihi doonto siyaasad cusub haddaba maxay tahay siyaasaddaas
labadaas siyaasadood iyo khibraddii laga dhaxlay markaan soo aragnay anaa go'aanaan gaarnay siyaasad cusub inaan dejinno dalka u dejinno oo ah shabaab in la tirtiro
xasan sheekh maxamuud oo gudaha dalka turkiga ku sugan kulamo siyaasadeed halkaasi ka wada heshiisna la seexday madaxweynaha waddanka turkiga ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa khudbad dhinacyo badan taabanaysana u jeeday ciidamada soomaaliyeed ee ku tababaranaya gudaha dalkaasi qodobada kale barnaamijkeena caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona qaraxyo khasaare ka dhashay oo maanta ka kala dhacay gobollada banaadir iyo shabeellada hoose qaraxyadaasi dadku waxyeeladu ay ka soo gaareen mid ka mida muqdisho ayuu ka dhacay waxaana ku geeriyooday muwaadin soomaaliyeed oo muddo sannado ah u xirnaa dowladda waddanka talyaaniga warbixin gaar ah muwaadinkaasi ku saabsan ayaan sidoo kale barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijkeena caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wadahadaladii ugu horreeyey ee foolkafool ah oo ay yeesheen xukuumada xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee somalilan maanta somalilan ayay ka qabsoomay kulankaasi dhinacyadu maxay ka wada hadleen barnaamijka ayaan sidoo kale kusoo qaadan doonaa oo aad ku dhegaysan doontaan qodobada kale caawa barnaamijkeena ku jira waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jubbaland oo shaaciyey in abaarta daran ee ka jirta gudaha dalka ay saameysay dad iyo xoolaba waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in la samata bixiyo dadku dhibaatooyinka ay haystaan axmed madoobe oo arrimahaasi ka hadlaya ayaan sidoo kale barnaamijka kusoo qaadan doonaa qodobada kale barnaamijkeena ku jira waxaa ka mid noqon doona maxay tahay fadliga ku jira soonka maalinta carafo oo ku beegan maalinta jimcada ah maalinta jimcahaase mala soomi karaa mid ka mid a culamaadudiinka soomaaliyeed oo arrimahaasi ka hadlaya ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa oo aad ku dhegaysan doontaan haddii uu rabbi karaali noqdo qodobadaasi wixii nagu soo kordhay ayaad caawa barnaamijka kusoo ku dhegaysan doontaan tabin iyo diyaarin barnaamijka waa anigoo cabdisalaan juulo shaakir cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya mar kale kusoo dhowaada wareegga wararka dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shalay wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issuullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
mar kale habeen wacan oo wanaagsan aanu ku bilowno marka hore inagoo usoo noqon doona madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu ka jeediyey gudaha dalka tarkiga balse markan magaalada muqdisho iyo sidoo kale gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooye maanta waxaa ka kala dhacay qaraxyo kala duwan oo khasaare ee ka dhashay haddii aan ku horumarno qaraxa ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxa uu ka dhacay degmada afgooye miino nooca dhulka lagu aasa ayaa u ahaa wuxuuna ka dhacay agagaarka baar ismaaciil dhanka waddada u leexata dugsiga sare ee degmada afgooye waxaana la- lala eegtay gaari uu watay taliyihii rugta tadaamuun ee ciidanka booliiska dowladda soomaaliya taliyahaas waxaa lagu magacaabi jiray cabdi madoobe waxaana la xaqiijiyey inuu ku geeriyooday qaraxa lala beegsaday wuxuuna kara- qaraxa ku qabsaday xilli uu marayey waddada u leexata dhanka dugsiga sare ee degmada afgooye ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa halkaasi gaaray laamaha amniga maamulka koonfur galbeedna arrimahaasi kama aysan hadlin isla maantana een, magaaladan muqdisho gaar ahaan degmada dharkeeney waxaa ka dhacay qarax mi- qarax loogu xiray gaarigiisa mid ka mid a muwaadiniinta soomaaliyeed oo qurbajoog ahaa sannado badanna ku noolaa dalka dibaddiisa ugu dambayse dalka dib ugu soo laabtay marxuumkan qaraxa ku geeriyooday waxaa lagu magacaabaa xaashi xasan gaari uu watay ayaana loogu xiray een, qaraxa xilli uu marayay qaybo ka mid ah een, xaafadda degmada ama degmada dharkeenley ee gobolka banaadir muwaadinkan waxa uu sagaal iyo toban sano in ka badan u xirnaa dowladda waddanka talyaaniga wuxuuna ku eedeysnaa inuu ku lug lahaa dil sannaddii kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii muqdisho loogu geystay gabar werye ahayd oo u dhalatay waddankaasi talyaaniga iyo sabarqaadihii iyada la shaqaynayay laakiin ugu dambeyntii waa lagu guulaystay in la soo daayay ninkan maadaama wax dembi ah lagu waayay dowladda waddanka talyaanigana magdhow ayay siisay xaashi cumar maanta ayuu muqdisho ku geeriyooday allah u naxariistay marxuumka warbixintan marxuumka ayay ku saabsan tahay waryahayga maxamed cabdi xasan iidle ayaa diyaariyey waxa uuna ka diyaariyey een, goobta een, marxuumkan isagu een, marka hore isbitaalka la dhigay ugu dambeyntiisa uu ku geeriyooday isbitaal madiina ee muqdisho warbixintan waryahayaga dhinacyo fara badan ayuu kaga hadlayaa halkan oo ah isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho ayaa hadda laga qaadayaa meydka allah u naxariiste xaashi cumar xasan oo ahaa muwaadin soomaaliyeed oo muddo ku dhow labaatan sano u xirnaa dowladda waddanka talyaaniga allah u naxariistee marxuum xaashi cumar xasan ayaa dowladda waddanka talyaanigu waxa ay muddo ku dhow labaatan sano ay u haysatay kiis la xidhiidha dilka ilaria albi oo ahayd gabar weriye ah oo u dhalatay waddanka talyaaniga iyo filimqaadiheeda kuwaas oo soomaaliya lagu dilay bishii maars labaatankeedii sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii muddo ku dhow labaatan sano oo uu xirnaa markii lagu waayey kiiskaas lagu haystay ayay dowladda waddanka talyaanigu waxa ay siisay lacag gaaraysa shan milyan oo dollarka maraykanka ah oo ay u siisay magdhow ahaan ku aadan intii uu xirnaa soomaaliya ayuu ku soo laabtay sanadkii laba kun lix iyo tobankii xilligaas oo laga soo daayay xabsiguu ku xirnaa ee waddanka talyaaniga wixii intaasi ka dambeeyey waxa uu ahaa muwaadin soomaaliyeed oo ku nool waddankiisa marka uu rabana u safray dibadda allaha u naxariistay marxuumka ayaa saakay qarax miino waxa uu haleelay xilli uu marayey degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho gaari u watay waxaana dhaawac ahaan loo keenay isbitaalkan isla markaana halkan ayuu ku geeriyooday inta dhakhaatiirtu ay xaaladiisa caafimaad la tacaalayeen marxuumka waxaa loo qaadayaa meydka oo lagu aasayaa sida ehelku ay noo sheegeen deegaanka laanta buure ee gobolka shabeellaha hoose axmed cumar xasan oo la dhashay allaha u naxariistay marxuum xaashi ayaa inooga sheekeeyey sida uu qaraxan uu ku haleelay walaalkii iyo sidoo kale taariikhdiisa wuxuu ka dhacay een, degmada dharkeenley een, khaasatan een, waaxdan een, dham yaasiin cartin marka een, walaalkay dadka qaar waxay leeyihiin waa loogu xiray qaar waxay leeyihiin een, soo boodo waayo jidka dad kalaa lala damacsanaa qofba waxay leeyihiin laakiin ilaaha xaaladda dhabtay og annaga hadda kolley wax aan ka sheegi karna ma lahan laakiin waxaan kuu xaqiijin karaa inuu dhinto maanta dhaawacaan ku soo qaadnay een, wax yar markii aan soo wadnana uu geeriyooday xaashi cumar xasan wuxuu ahaa horta nin shacab ah Een, ma ahayn nin dowladna u shaqeeyo ma ahayn nin hay-ad gooni u shaqeeyo ma ahayn nin mataqaanaa dad gooni ee lagu tuhmi karo wuxuu iska ahaa nin shacab ah marka een, waana nin haddana muddo iska dhibanaa oo intaasoo sano een, talyaaniga ku xirnaa Een, adiga soo deesmadiisa ka bacdi faamiligiisa inuu la kulmo hooyadiis oo muddo aan arkin walaalihiis iyo kulli uu iska noolaa adiga waxyaabihii dhibaatadii badan oo soo martay inuu ka bogsado darteed oo meeshan u joogay walaalihiisoo la noolaa dadkiisoo la noolaa marka een, maanta kolley waxaan dareemi karaa gacanka xaq daran inay dishay waa dhintay allah u naxariisto wallaahi xaashi dhowr maruu soomaaliya imaaday laakiin hadda markii ugu dambeysay adiga sanadkan dhexdiisuu imaaday adiga bilihii mataqaanaa ugu horreeyuu imaaday waa gartay ee, meydkiisa xaggee lagu aasaya marka meydkiisa waxaa lagu aasayaa hadduu alla idmo insha allah afgooya agteeda meel ah oo laanta buurlalaah brofesor yaxya sheekh caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed islamarkaana door weyn ku lahaa soo deynta allaha u naxariistay marxuumka ayaa inooga sheekeeyey taariikhda iyo sidoo kale qaabkii marxuumka looga soo daayey xabsigii ku yaallay waddanka talyaaniga talyaanigaa lagu xiray kiis oo hadda xooskaa gardarro ah waxaan u daba kacnay intaasay ahayd ugu dambaynna waa la soo daayey intaan ka dan lahaa aniga waxay ahayd asoo xura inuu dibadda ku noolaado asoo xurahan la soo daaya waddankuu yimiday hadda aniga ma ogeyn xataa waddanka inuu joogo mar baa asoo xura hadduu yimiday waa naqday waa yimiday waa naqday laakiin saaka anuu magaalada jooga uun la sheegay qaraxaas sabab loo qarxiyna ma aqaan marka siyaasad dowladeedna shaqo kuma lahayn urur oo ka tirsanaa gooniya ma jirto nin uu waddankiisa ku soo naqdo inaa qaraabadiis salaamo u yimid ay ahayd markii la soo daa xur naqdana waxyaaba badan samafalow sameeyo ceelou qoday oo lacagtii oo xaqa u hela oo ku qoday masaajid inuu dhiso waa maqlay waxyaaba badanoo wanaag uu samaynayo marka saa kale ogaada alla u naxariisto xeerarkiisii dhowr iyo toban sanaa daba ordayna aniga iyo abukaati ducaale iyo duca- iyo abukaatiyaashaga kale dhowr jeeraan tegay talyaaniga baarlamaanka talyaanigaan tegay maxkamadda ugu dambaysa oo laga soo daynayay aan joogay oon ka difaacayay in xaqdara lagu haysto ilaahay waa qadaray in la soo daayo mar haddii bannaanka la keeno xataa xuquuqdii qareennada hala siiya la yiri iyo isla goobtaan ugu sheegay inaan waxba ka rabin aniga ee hadaf keliyo aan lahay oo ahay isagoo xuroo bannaanka jooga inaan arko waana arkay ballankaygana waa ka rumeeyey nin dhallinyara oo ahayd oo intaasoo sano xabsi ku jira waa qiyaas kartaa aragtidiisa isbedelayso culays mujtamaca uu ka tegay oo marka u waraysoo dibadda tegey asoo xaq ka maqlaa raadsanaya in asigii dembi laga sii galo oo dhowr iyo toban sano sagaal iyo toban sano ka badan oo xabsi ku jiray hadda haddii la soo daayana mujtamac isoo ka mid noqday noloshii dhaaftay oo intaasoo sano u xero dib uu kuwaraareynaayo waa guursaday ilmo u dhalay samafalkaa aragta uu samaynayo waalidkiisoo aabiis mar dhow dhintaba hooyiisaa nool hadda joogto haddii mujtamacaanuu ka mid ah nin dalkiisa ku soo noqdo rabo inuu nolol cusub bilaabo oo ahay dowlad iyo siyaasad iyo urur iyo waxuu shaqo ku lahay ma jirto cid hadda lagu aaday karana ilaa hadda lama hayo ilaa cidu ay qirato ee tiri anaa ka dambeeyey maxamed cabdi xasan iidle warbaahinta dalsan muqdisho waryahayaga maxamed cabdi xasan iidle ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay warbixinta xaashi xasan een, xaashi xasan oo ka mid ahaa am- ama ahaa muwaadin em, ku dhowaad labaatan sano ku xirnaa gudaha waddanka talyaaniga loona haystay in uu ka dambeeyey ama ku lug lahaa dilka wariyadu- wari- saxaafiyadda u latay waddankaasi talyaaniga iyo sawirqaadadii iyadoo la shaqaynayey balse ugu dambeyntii maanta gaari isaga uu watay qarax lagula xiray degmada dharkeynley ee gobolka banaadir weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka raadiga hadarsan muqdisho soomaaliya ayuuna idinkaga imaanayaa
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horraysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mid a caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haan to haan oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark finland faransa germany italy griiga malta netherland norway romania rushia imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaaladda western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xawataako maka almukarama iyo eeraboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lix hal sideed eber eber siddeetan iyo labo labaatan iyo shan hamogaan western union
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
weli waxaad la socotaan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya ayuuna barnaamijkan idinkaga imaanayaa markan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo soo dhoweyn heer sare ah loogu sameeyey waddanka tarkiga ayaa waxa uu khudbad ka horjeediyey ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo tababar u jooga dalkaasi waxa uuna sheegay em, ciidamo ay ka mid noqonaya dowladda soomaaliya oo tababar u jooga gudaha dalkaasi xasan sheekh waxa uu sheegay in dowladdiisu ay soo afjari doonto dagaalka ay kula jirto al-shabaab ayna u wajihi doonto siyaasad cusub sida uu sheegay ciidanka ayuu sidoo kale dhiirageliyey wuxuuna sheegay in maalmo ka hor uu qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir uu joogay isagoo aanan warqad saxiixi karin balse maanta uu awood u leeyahay inuu saxiixo warqad- warqado kala duwan madaxweyneyaal kala duwanna uu qaabilo xasan sheekh khudbaddiisa dhinacyo badan ayay taabanaysaa hadalladiisana waxaa ka mid ahaa waxaan rabaa inaan idiin sheego dhallinyaro ciidankeeniyow ee dalkii hooyo ee aan ka wada nimiday ee aan u dhaarannay dalka dadka iyo diinta waatii aan ku dhaarannay saddexda da maanta duruufihiisu meesha ay ku sugan yihiin aadaad u ogtihiin howlaad soo qabateen waa u soo dagaalanteen qaarkiinaa ku dhaawacmay saaxiibo kuwiina aha ku dhintay oo aad jeceshihiin Ee, sidaasoo kale dad badan saaxiibo ah ehel ah qaraabo ah waxay galabsadeen aanay jirin ayaa cadowgu dilay qarax meel ka dhacay iyadoo iska socoto qof hooyo iska socoto suuq ka soo adeeganaysa aabba saaka shaqadiisa usoo ka lahay wiilma intaba waad soo wada marnay kulli hal maalin ayaan intaasoo boqoloo qof aan maxaanku raha ka sabarnay oo aan dhiigooda iyo dhacaankooda meelay ku dhibceenna waay cadow naxariis daran oo aad iyo aad u naxariis daran oo diin aanan haba yaraatee lahayn dadnimo soomaaliyeedna iyo naxariisteedana aanay ku jirin oo midda adiga kugu jirta ee aad dalka iyo dadka aad u turaysa ee naftaada aad u huraysaay isagu ay ka- aanay ku jirin nagana mid ah oo naga dhashay waaya nimanka la yidhaha al-shabaab waa argagixiso argagixiso soomaaliyeed ma ahan ee waa argagixiso caalami ah waa niman leh ajando caalami ay leeyihin ajando soomaaliyeed ma laha adduunyada qaaradaha ay muraad ka leeyihiin laakiin annaga maxay naga dhigteen meeshii ay maxaanku irahdaa ay ka- ka- ka duulayeen ay ka kacayeen dayax gacmeedkooda meeshuu ka kacayay ayaa soomaaliya noqotay nasiib darada waxaan rabaa marka inaan idiin sheego nimankaasi magaca diintay ku qaraabtaan sababtay ugu qaraabtaan waa maxay waa waxa keliya ee ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay ka midaysan tahay ayaa ah diinta islaamka waa ku midaysanna kuma kala qaybsanin reer qurac iyo reer qansax iyo inaan kala nahay waa laga yaabaa laakiin kala muslim maahay meesha dadka dhan oo xagga hadday tagaan waray adiga reer quraca tahay aan laga dhehayn oo xagga hadday tagaan waray adiga reer qansaxa tahay aan laga lahayn oo intay fikireen ay arkeen gabaadka inuu u noqon karo waxay noqotay diinta islaamka diinta islaamka diin nabadeed oo ummaddaani ay leedahay aanay ku midaysan tahay ahayd waana dhex galeen waxaad aragtay sameen waxaan rabaa markaa inaan idiin sheego annaga markaan waxaa naga go-an aniga iyo dowladda aan madaxda ka ah ee dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ii doorteen aniga oo adinkana idinku tiirsan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna ku tiirsan allana ku tiirsan nimankaasi inaan dalka soomaaliya ka saarno ka baabi'inno ayaa annaga go-aanno ah siyaasaadkii hore ee shan iyo toban sanay jiraane shan iyo toban sano waqti yar baa dad badan dhallinyaro badan oo adinkeedii ka mid ah aaday caruur u ahaayeen shan iyo toban sano ka hor maantana dad mas-uuliyiin ah oo u taagan muxuu ahaay dalka dadka dalkii inay daafacaan waa siyaasadii waayo aragnimo wixii aan soo aragnay inaan wax ku darsanno oo aan maxaanku ihahda ka faa'iidaysanno oo aan ku dhaqanno si aan u jibinno cadowgaas aan dalka uga xoraysanno waay siyaasaadkaasi nooma shaqaynin shan iyo tobankii sano ficilka la qaadayo dagaalka la qaadayo ee la gelayahay wuxuu ku salaysan yahay siyaasadda dowladda ee cadowga horta ay ka leedahay cadowgan waa maxay siyaasadaan ka rabno maynaan dhinac u riixnaan rabnaa maynaan soo qabqabanaan rabnaa maynaan baabi'inaan rabnaa maynaan dhul gaara ka kicino maxaanku irad maxaan ka rabnaa cadowga siyaasaadka aan hadda ka hor kusoo dhaqmaynay oo dagaalka aan shabaab kula jirnay aasaaska u ahay kow waxaa ka ahay siyaasad la yidhaahdo xero edegeyn containment muddo kadib siyaasad kalea la keenay la yidhaahdo shabaab hoos ha loo dhigo awooddiisa hoos ha loo dhigo afka qalaad lagu yidhahdo maxay degrading awooddiisa ha la khafiifiyo hoos ha loo dhigo iyo waxa ay qaban karaan ama ay hallayn karaan siyaasad fiicanay ahayd laakiin naguma filnayn shabaabku duul xere ay degan yihiin soo burburi meelay jack point ku leeyihiin ciidamaha loo dira soo galaan kuwo kale muxuu aha inta dhaqaaqaan xeryo ay degan yihiin ha soo burburiyaano maxaa ka dhashay inay la qabsadaan xeradaana la burburinaa laba usbuuc ka bacdi xeradii horeba ka daran waa dhisan tahayba waa joogtaa meelaha jack point u yiil isbaara u tiilay waa la yimid cagaha lagu kala leefo waa laga tegay maalinta dambe isbaaradii inta hore ka xoog badanay aa taalo meeshii amaba laba iyo saddex noqotaa taalo sidaas daraaddeed awoodda shabaab ha la dhimo waxay ka samaysteen difaac awooddooda hala dhimo mugel yaraaba inay si kaleo awoodda u korsadaan inay la yimaadaan waxay ka samaysteen caqli badan muddadaas shan iyo tobanka sano ah oo siyaasaadkaasi aan ku dhaqmaynay maalinba maalinta ka dambeysa shabaab waa sii xoogaysanayeen baadiyaha ayagoo joogo duurka lagu ereryado yay ka yimaadeen magaalooyinkay yimaadeen maalintii ba maalinta ka dambeyso intii hore waa kasii xoog badanyihin labadaas siyaasadood iyo khibraddii laga dhaxlay markaan soo aragnay annaga go-aanaan gaarnay siyaasad cusub inaan dejinno dalka u dejinno oo ah shabaab in la tirtiro labada siyaasadoodoo hore ciidan besay ku salaysnaayeen ciidan duulaayo la diriraayo shabaab noocyo kala duwanoo farsamaa dagaal isticmaalaayo mid daroon wato oo ku duqaynaayo saasay ahayd kuwa helikobter inta lagu qaado meel laga dul dejinaayo dhammaan ciidanay ahayd taasi marka waxba iskama bedelin way soconay farsamooyin cusub advanced courses adduunyo kale howlaa la sii galaa way soconay ciidanka waa waa tiirka ugu weyn oo dagaalka shabaab waa waa military waa ama ciidamada amniga noocay doonaan ha ahaadeena waa laakiin wax kalaan ku daraynaa oo aan horey u jirin waxaan ku daraynaa dagaal dagaalkiila dagaalka fikirka diinta ay ka been sheegayaan oo ay naga qaateen oo dad badanoo soomaaliyeed ay ku qanceen diintuba inay ayaga wakiilkayiin oo kuwa diinta saxda sheegayin inaan dadka u sheegno beenaalayaal waaye diin ma aha waxay wadaan shaqo kuma laha diinta islaamka dadka inaan u sheegno oo aan la nimaado tabo iyo farsamo oo aan dagaal shabaab kula dagaalamayno inaan annaga dib uga soo ceshanno narratifeka ama halhayska diinta dadkana aan dadkeennana aan ugu sheegayno inaanay diinta ayaga wakiilka ahayn ee waxa khaldan ay wakiil ka yihiin gacan ku dhiiglayaal inay yihiin arxan laawayaal inay yihiin da- ajnabi iyo balaayo iyo shisheeye inay u shaqeeyaan maxaa naga galaa nagaal qaacida iyo iyo iyo iyo iyo firkeed iyo farceed maxaa naga galay aniga balaayadan ajnabiga iyo lasoo daldalayo oo soomaaliya inta la keen lagu tababaro balaayada loo adeejinayo maxaa naga galay maxaa naga khuseen maxay nagala dhexeen dalka soomaaliya muslimiinta iskale laakiin muslimiinta iskale waa kuwe muslimiinta soomaalida ahaa iskale muslim walba dalkiisuu leeyahay cid aan dalka la leenahay ma jirto dal kastoo aan tegayna nidaam iyo shuruuc dalkaasi uu leeyahay ayaan ku tagnaa dalkaan iskamaanaan imaan intaan diyaar iska soo raacna iskama imaan shuruuc iyo nidaam iyo heshiisyaan ku nimada iyo raalli ahaansho dowladdiisa ay raalli ka tahay soomaaliyana sidaasoo kale muslimku waa imaan karaa laakiin heshiis iyo raalli ahaansho dowladda soomaaliya iyo magaca Soom- magaca shacabka soomaaliyeed ayay ku imaan karaan nin kastoo dalkeenna imaanaya sidaas daraaddeed waa inaan nimankaas dib uga soo ceshannaa diintii ay naga xadeen waa naga xadeen waa farantiga labaad oo dagaalka oo noo jooga oo aan- aan furayno faranti saddexaadaa jiro iyo mid afraad kan saddexaad waxa waaye tubooyinkaas dhaqaalaha ay ka helaan inaan soo xirno waay kan dekada u joogo kan baadiyaha u joogo zakada u aruuriya kan maxaanku irahdaa cashuuraha kale u aruuriya kan ay u bixiyaan muxuu ahay tabarucaadka jihaadka kan u aruuriya waxaasoo dhan kuwa ka shaqeeyahay inaan gacanta ku dhigno tubooyinkaas aan soo xirno waayo farsamadeeda iyo sida loo waxaynayo istaraatiijiyaadkeeda waa noo yaalaan waa waa ku dhaqaaqaynaa waa samaynaynaa hadday baaso waayaan ilaan hadda waxay samaan baasadii soomaaliya ka aruuriyaan ay dibadda u diraan ka mosambiik ka dagaalamaya ka nigeria ka dagaalamaya tabarucaadka soomaaliya laga ururiya qaarkoodaa loo geeyaa gaara alqaacidada buuraha duurka ku jirtaa lacag soomaaliya laga qaadaa gaarto kama faktii hore waa ka imaan jirta lacag hadda teenaal aa loo qaadaa loo geeyaa tubooyinkaas waa soo xirinaa nimanka dagaal dhinac walba ah oo aan laysu turayn yaan intaas dagaal oo furanto markaan furno albaabaan meel uga furaynaa albaab ayaan u furaynaa ninkii ka tanasula mabda'a xagjirnimada ee ay aaminsan yihiin caqiidada shabaab ninka ka tanasulay inta public dadka soomaali soo hor istaag yiraa aniga waa ka tanasulay waxaasi waa khaldanaayeen ee ka tanasula inuu dhiig soomaaliyeed daadiyo waa ka xumahay wixii dhacay iyo wixii aan dhib geystay dadka soomaaliyeedaan cafis weydiisanaa dhiig soomaaliyeedoo dambena daadin maayo in la daadiyana ka shaqayn maayo hadduu yiro bannaanka soo istaago wiil soomaaliyeed waa waa noo soo noqonaa waa naga tirsan yahay waa nala joogaa wa- tababar hadduu rabo farsamo hadduu rabo ciidanka inuu kusoo biiro hadduu rabo yani nolol cusub hadduu noloshaas cusubaa dowladdu ay ku saacideen markii la hubiyo waxa uu sheegayahay inay dhabka yihiin oo uu ka tanasulay so saddexdaas faranti iyo albaabkaas muxuu ahay kii toosan kii soo noqdo dhammaantiin dhammaantiin waa dambaawdaan laakiin waxaa igu fiican kuwa dembiga ka tawba keena soo ma ahayn xadiidkii rasuulka alayh salatu wasalaam kullukum khataa'uun wa khayru khataa'uuna tawaabuun kuwa khaldama kuwa ugu khayrka badan waa kuwa tawba keena ninkii tawba keena oo yidhahdo astaqfirullah wixii horena layga cafiyo ilaahayna iga cafiyo una noqon maayo yidhaahdo wiilkeenna waay waa xaqiijinaynaa waxa uu noo sheegay inay dhab ka yihiin kadibna wiil soomaaliyeedoo sharaf low noo ahaanaya mana la dulaynaayo mana la dulminaayo mana la takooraayo mashruucaas sidaas ah shabaab marka dambe haddii ay shabaab ahaan caqiidadii bes waa dhammaaday shabaab albaabiisa xilina raal ay wada yidhaahdaan ahlan wasahlan waa lala fadhiisanaa laakiin inta uu aaminsan yahay waxuu aaminsan yahay ee xagjirnimada leh ee dhiigdaadinta leh ee diinka beensheegidda leh oo ummadda soomaaliyeed dhibkeeda leh ee maxaanku irahdaa dhoofinta argagaxa iyo balaayada iyo waxa leh annagu waxaan qaadanay soomaaliya heshiis ah dhexdeeda dunidana heshiis la'ah annagu inaan heshiinaan rabnaa dowladan inaan la heshiinaan rabnaa ee ka ogolaan mayna wiil yaroo shabaaba inuu qarax inta u qaado oo maxaanku idhahdaa adduunyada kala geeya qarxiyo ma ka ogolaanayo waxaan rabnaa marka dhallinyaro waxaas adika caarad u ah waranku haddaanu caarad fiiqanu wax ku duro lahayn miyuu wax duri karaa waxba ma duri kara soo maaha hadduu gumaarayo sidaa yahay maanta o dhan jugjug burus waay waran maaha buruskana meeluu ku fiican yahay warankana meel ku fiican yahay laakiin waranku waxbuu duraa caaradda wax ku duraa hadduu leeyahay caaraddaas fiiqan uu leeyahay ayuu wax ku duraa idinka caaraddii ah in shabaab la dhifiidgareeyo oo shabaab la jabiyo la hanjabiyo la qabjabiyo boqolkiiba toddobaatan dadka soomaaliyeed waxay ku nool yihiin miyiga xoolaha ay helaanna in badanoo ka mida waxay ka helaan miyiga dhallinyarada ay qortaan oo ay maalin walba rikuruudgaraystaan waxay ka helaan in badanoo ka mida miyigay ka helaan idinka waay tababarka adag oo dhibka badan iyo culayska iyo nolosha adag waxaad u soo marayseen waxay ahayde noloshaas adag ee miyiga ka jirtaa inaad u bareertaan ood buraashada intaad biyo ku shubataan aad ka daba lugaysaan shabaab ilaan shabaab waa lugeeyaa beebayaal beebayaal ma wato markuu xeri isugu tago meel isugu tago soo duulayo ama xero weynuu degan yahay qalab kasta waa loo qaadanaya waa la aadaya laakiin midka aan sheegaya sakada abuurinayo iyo kan wiilka dugsi qur-aanka meel ku dhigtay inta u taga maxaanku rahdahay soo rikruud garaynaya soo qorayahay waa lugaynayaan laga daba lugeeya u baahanyahi buraashad inta biyo looga daba shubto la daba kacay u baahan yahi intuu jooga liiraa dhallinyaroy aad iyo aad ayaad mar kale idiin hambalyaynayaa idinku mahad celinayaa idiin bogaadinayaa idiinna sugaynaa kulli foolkaa gacanta noo saaran tahay goormay soo noqon doonaa waxaasoo dhan marka guul waxaa la yidhahaa guul sideedaba ninkii holliyaa hela ninkii isku daya inuu guulaysto ninkaas unbaa guul haddaadan isku dayin inaad marka horeba aada guulaysato guulaysamaysid laakiin guul ninkii holliyaa hela horaa loo yiri annaga waxaa naga go-an inaan hollinno rajada inaan helna aan aaday noogu weynta inaan guulaysanayna laakiin laakiin inaan guulaysanno ciidan ahaan hal shardigay leedahay shardigaas markii la helo ka bacdiyaa waxa kale oray ha la helo rasaas ha la helo raashin la cuno ha la helo shidaal oo mxu baabuurka lagu shubto ha la helo baabuur tiknika ha la helo beeba ha la helo waxaas ha la helo kabacdi imaanaya kabacdi hal wax oo waxaa jiro wax kasto beeba kasta iyo taangi kasta iyo dayaarad kastood haysato halkaas wax hadduu kaa maqan yahay weligaa guulma gaaraysid halkaas waa maxay disbliin disbliin haddaadan disbliin lahayn hubka ugu casrisan ee gaashaanbuurta naatahaysta haddii lagu siiyo shabaab hal juula kama kici kartid waay because adigaabaa muxuu ahay aan aaba isdirirsanoo dhexdeeda isxagal gaadaya oo iswaxaynaya maxaad maxaad cadow iska celisaa
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay arrimo kala duwan oo ku aadan la dagaalanka al-shabaab iyo in dowladdiisa siyaasad cusub ay u isticmaali doonto si ay kaga guulaysato dagaalamayaasha al-shabaab markan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobey waxa uu shaaciyey in abaar daran ee ka jirta gudaha dalka soomaaliya abaartaas oo saamaysay dad iyo xoolaba waxuuna sidoo kale ku baaqay in gudmud deg deg ah la gaarsiiyo dadku abaaruhu ay saameeyeen ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan iyo dowladda dalkaba u qaabilsan arrimaha bini'aadimada cabdiraxmaan cabdishakuur ayuuna ugu baaqay in qaybo fara badan oo ka mid ah dadka shacabka ah ee ku tabaalaysan ama ku dhibaataysan qaybo ka mid a gobollada dalka wax badan looga qabto hadallada madaxweynaha jubbalandna waxaa ka mid ahaa saanu la soconno waxaa maanta waddanka ka taagan abaaro yacni hadda ma odhan kara abaartii baa taagan laakiin waxaa soo dhacay abaaro saamayn badan yeeshay oo cuntay kii cagaarka ahaa iyo kii yaabiska ahaaba abaartu waxaan nahay raadkii ay ka tagtay oo ah dadku mawaashi bay tabcan jireen ama xoolo dhaqatay ahaayeen xooluhu markay gacanta ka baxaanna dadka waxaa si toosa u taabanaya duruuftii yani waxaan soo xusuustay mararka qaarkood bilowgii sagaashamaadkii inkastoo ay ka sahlanayd abaartu tii sagaashan iyo saddexdii haddana dadka waxaa dhaafay xoolihii ay haysteen taasi markaa waxay keentay barakac iyo burbur dadka hantidoodu ku yimaada iyo qax ay galaan markaa meeshii ay nolol u raadsan karaan waxaa intaa ku biirtay abaartu inay keentay dadkii dalagyada beeran lahaa iyaga laftirkooda mar haddii laba xilli oo isku xigta roobdi'i waayo inay noqoto culays ku dhacaya dadkii danlaydaahaa ee beeralaydahaa iyaga abaartaasi guud ahaan soomaaliya way saamaysay laakiin jubbaland markii la yidhaahdo deegaanada deegaanana abaartaa ku dhacday oo hantidoodiibaa baxday kuwana waxaa soo fuulay culays badan oo waa lagu soo qaxay oo dadkii deegaanada kale ka yimid baa yimid tusaale ahaan deegaanadan hadda badhaadha district iyo afmadow waxay u badnaayeen dad lo dhaqda xoolaha nugulka la yidhaahdo waxaa dhaafay xoolahoodii taas markaa waxay keentay dadkaasi inay gacmahoodu dhulka qabsadaan deegaanada qaarkood sida baardheere doolow dhoobley kismaayo waxaa iyagana ku dhacay inay dad badan oo ka soo barakacay deegaano kale oo iyaga ka baxsan oo ka fogfog inay soo saareen culays oo ay dul yimaadeen taasina ay noqotay dadkii iyagoo xaalad culus oo kale ku jiray inay kuwaasina ay dul fuulaan oo culayskaasi uu ku noqdo mid inta badan dee culays dadkiina ku ah laba qaawan isma qaadana macnaheeda uu noqon karayo middaa daraaddeed ama sababtaasaa markaa waxay keentay inay abaartu noqoto mid qof walba gurigiisa uu ka dareemayo waxaa abaarta qayb ka noqotay duruufaha adag ee caalamku uu ku jiro oo keenay sicir barar badan sababtoo ah marka dagaallo ay meelo ka dhacaan oo culays adduunka uu si uu soo wajaho adduunkan aad arkaysaana waa kubad yar kubaddaa yarina saamaynteeda ay leedahay waxa meel ka dhacay meesha kale toos buu u taabanaya ismaynaan lahayn dagaalka yukrain iyo ka socda ruushka yaa wuxuu soo gaadhayaa soomaaliya ama geeska afrika oo saamaynta badan uu ku yeelanaya shidaalkii baa qaaliyoobay cuntadii baa kacday sababtoo gloobalkan adduunku waa wax isku xidhan meeshii wax ka dhacaani cid walba saamaynteeday ku yeelanaysaa waa culays jira oo cilladiisa iska leh oo iyaduna abaartii ay ku darsantay ascaartii maceeshadda oo kacday oo ay sababtu tahay naqlintii iyo transportationkii iyo gaadiidkii iyo wax waliba markuu kaco ama meelaha ugu badan ee adduunka qabadigga iyo laga beeri jiray laga waayo ama kuwii si kale gaasiya uga isticmaali jiray loo waayo ascaartii ay barato waxay noqonaysaa mid saamayn ku yeelata dadkii abaarta ku dhacday wixii ay gadan lahaayeen ama waxay heli lahaayeen lafteeda ascaartaas ama sicir bararkaas ay keentay masiibadaas dagaal ee dowladahaas aada inooga fog ee yurubta bari iyo bariga fog ku yaallaay waxay saamayn ku yeelatay maceeshadii iyo duruuftii jirtay waxaa abaarta qayb ka ah kooxaha nabadiidka ah oo iyaga laftirkooda mushkilad ku noqday oo qofkii xataa dalag beeran lahaa ay odhanayaan dalaggan aad beeranayso falka lacag baad ka bixin oo markaad beerta lacag baad ka bixin oo marka ay kuu soo godo lacag baad ka bixinaysaa oo qofkii aynu isu bixinaynin oo xoolihii oo dhammaaday ay odhanayaan waxbaad ka bixinaysaa weliba xooluhu ma gadmayaane lacag baadna siinaysaa lacagtaasaan kaaga warade xoolihii baa baaba'aya qaado taasina ay tahay abaar kale oo gacanku samaysa oo culayskeedu na saaran yahay oo aan u baahannahay inaan isugu geyno dadka abaarta laga xoraynayo in lagu daro nabadiidkaas munxarifiintaas nimankan mujrimiinta iyagana dagaalkooda inay qayb ka noqonayso dalagga la soo saaray iyo abaarta lala dagaalamayay iyo waxa la samaynayo o dhan inay qaybta koowaad ka noqonayso waxa ay dowladda jubbaland qayb ka noqotay dadka qaarkood in loo sameeyo guryo iyo dibudejin waxyaalaha caqabadeen aragna waxaa ka mid ah kan aad dejinayseed guriga u samaynayso kii magaalada joogay u dhowaayay isaga lafsu deriska lahaabaa baahan duruuftii ay haysaa culayskii u hayaa mushkiladdu ay kor taagan tahay marka waxay noqonaysaa kanaad wax u ururinaysiya kan kale inayna islaamin taa markaa dhulkii waan bixinnay waxaan isku daynay wax kasta oo aan samayn karayna inaan qayb ka noqonno waxaan u baahannahay markaa cid kasta oo wax ku dari kartahay inay arrintaas dadkaa dhibban oo maanta iyadu awlowiyaadka ah prioritiga ah hay-adaha shaqada kun ay mar walba ka hadlaan iyagoo i d bskii hore iyo kuwii ritaaniiska ahaa iyo intaasoo dhan ay yaallaan inay maanta culayska intaa leegoo saaranna gurmad degdega loo sameeyo dadkaana wixii laga qaban kara laga qabto annaguna aan dowlad ahaan wixii aan samayn karan iyo wixii aan ka gaari karan aan ka gaarno siyaasadda guud ee dalku markaan jubbaland soo qaato waxay ahayd culayska ugu badan dadka uu soo gaadhay sistamkii dowladnimo jiitanka doorasho culaysyada yimidi meelaha ay danqashada tooskaa iyo dhibaatadu taabatay baan ahay alxamdulilaah soomaaliya waxay sanadihii jiray ku soo jirtay siyaasad qori isu dhiiba doorasha inay dhacdo la ysku wareejiya wakhtigeeda la qaato teeramka la ilaaliyo laakiin macalasafi shadiid waxaa dhacay teeramkii u dambeeyey muddadii oo jiitantay iyo nooc dictatorship cusub oo soomaaliya aan loo sidii laga filayay iyo wixii ay ku soconaysa aan ahayn inay noqotay teeramkaasi annaguna aan ahayn kuwii u faruuraa sidii ninkii layidhi berbere dabayl badan baa ka dhacaysa ee yidhi aduu ma u faruuraydoo kale inaan annagu u faruurayn oo ay noqotay wixii aan sidaa yeelini saasaa la yeelayaa ciddaan waxaan samaynin waxaanaa ku dhacaya falilaahi alxamdu walman maanta doorashaa dhacday isbeddel baa yimid waxaan rajaynayaa inaanan ku qadi doonin dhibaatadii aan u faruurayn ee waddanka shantii sano ka dhacdayna dowladda soomaaliyeed iyo shucuubta soomaaliyeed bal inay ilgaara intii lanagu soo fiiriyo layidhaha war qoladaasi dhibkii dhacay way u faruuraayeen oo iyaga dhib gooniyaa hayay oo shabaab iyo horumar iyo dagaal kale iyo waxaanu gallay ma jireen waxaanu taagnaynun war ibaatlwujuud wa la jiritaan warbal aan jirno keliya aan intaa ku dagaalamaynin in maanta arrintaasoo naga soo dhammaatay aan rajaynayo isbeddelkaasi inuu wax badan soo kordhin doono aan u mahad celinayo una hambalyeynayo madaxweynaha cusub ee la doortay oo aan odhan karo khibrad buu lahaa sababtoo teeram horuu soo maamulay wuxuu garanayaa halhayskiisii ahaa oo hadda uu ku bedelay qabyo ninkeedaa dhammaystira soomaalihi heshiisa dunidana heshiis la'ah in middaa intii laga dhabeeyo bal dowladnimadii soomaaliya aduudka ahaydna laysu soo dhoweeyo dadkana laysu soo jiido wixii dhacay ee tabasho ahaydna la xalliyo taasaan aada u rajaynayaa waan uga mahad celinayaa baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan kuwa jubbaland ka baxay ee ka tegey iyo kuwa guudba isbeddelkaas waxaana rajaynayaa inay shaqadoodana sii wadaan dowladnimadana laga shaqeeyo anoo guud ahaan u mahad celinaya
barnaamijka wareegga wararka ayaa dula dhegaysanaysaan waxa uuna barnaamijkan idinkaga imaanaya idaacadda darsan xarunta ay ku leedahay magaalada muqdisho markan maanta xisbiyada mucaaradka ee somalilan iyo xukuumadda somalilan ayaa markoodii ugu horeeyey foolkafool u kulmay waxa ayna ka wada hadleen khilaafka u dhexeeya dhinacyada kulanka ay yeesheen xisbiyada mucaaradka ee somalilan iyo xukuumadda somalilanba waxaa goobjoogka ahaa iyo garwadeenba odayaasha dhaqanka ee somalilan kulanka kadib waxaa warfidiyeen kala hadlay musharax cabdiraxmaan ciro waxuuna ka warbixiyey waxa ay ka wada hadleen dhinacyada
madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka guddoomiye saleebaan odayga somalilan dhammaan salaadiinta iyo culimada madaxda axsaabta qaranka waan idin salaamaya dhammaantiin waxaan runtii u mahadnaqayaa dee dhammaan dadkii halkan ka hadlay ee sida mudakarka ah u hadlay dhammaantood waan u mahadnaqayaa waxaan idin xaqiijinayaa uun ee, dhammaanteen dee hoy kale ma lihiine iyo qaran kale midna ma lihiine somaliland ma leeno Ee, midnimada somaliland iyo wadajirkeeda nabadeeda iyo xasiloonideedu mabda'a koowaad bay noo yihiin haddaanu nahay xisbiyada mucaaradka ah somaliland dee way soo jirtay oo wakhtiyo badan bay soo martay ergeynta iyo odayeyntuna dhaqan wanaagsan oo somaliland lahayd ayuu weligii ahaa Ee, sagaalkii bisha juun waxaa noo yimi salaadiin iyo culimo iyo ganacsato isku jirta waxay nagu yidhaahdeen waxaanu nahay ergo waxayna weydiisteen kalsooni kalsoonidii waanu siinay waxay kaloona weydiisteen wixii hawle aanu wadnay inaanu joojinayn mudaharaadyo qorshaysnaa maalin kadib markaay noo yimaadeen tiina waa ka aqbal waxaanu ka faraxsanay inay dhammaantan halkan joogaan oo ay ka mid yihiin fadhigeennan anigu kalsoonida aanu siinay maalintaas ayaanu ku fadhinay oo aanu wax kasta xitaa ha- mana anaan hadlan shirkeedayna ma anaan qaban intaas muddadaas waxaanu dhowreynay dee wixii aanu siinay ee kalsooniyaha maantana hortiina waanu u cusboonaysiinaynaa kalsoonidaas mar labaad annaga iyo madaxweynuhu dee waanu ku khasbannahay inaan wada shaqayno oo wada hadallo horena waan usoo wada hadallo doorashadii baarlamaanka ka hor maraan toddobaatan jeer baanu isu nimi mar aanu kala kacnay iyo mar aanu heshiinayba intii ka dambeysayna dib way isu imanaynay markaa niman yahow eh, gowalna maanaan diidin annagu waxaad shalay istiraahdeenna maan diidan waxaanu laakiin soo jeedinaynaa gogasha waynu ku wada fadhiyaynaa haddaanu qaldanay waa nala qabanayaa haddaanu anagu qaldannahay waa nala qabanayaa haddii sharci laga wada hadlayo diyaar baanu u nahay haddii garnaqsi laga wada hadlayo diyaar baanu u nahay haddaanu maslax laga hadlayo diyaar baanu u nahay go-aan kasta oo ciddaana dhex joogtaa ay nagu dhexdhexaadisana diyaar baanu u nahay oo hadday nagu caddaato inaanu gar daran nahay tidhahdaan waa gar darantii wadahadalka diyaar baanu nahay waa ku celinayaa hadday sharci tahay hadday garnaqsi tahay hadday maslax tahay wax kastoo somaliland ku heshiin karto oo ay kaga bixi karto murankaa siyaasiga ah diyaar baanu u nahay diyaar xaaji saleebaan in lagu hogaamiyaanu diyaar u nahay
barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegaysanaysaan dhegeystayaal waxaanu idinkaga imaanaya idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho markan maxay tahay fadliga ku jira soonka maalinta carafo maalinta jimcahase mala soomi karaa sheekh cali nuur xoogsade oo ka mid ah culamaadudiinka soomaaliyeed ayaa caawa nagu soo booqday ama maanta nagu soo booqday een, istuudiyaha warbaahinta dalsan ee ku leedahay magaalada muqdisho wuxuuna ka f- ka hadlayaa sheikhu marka hore fadliga soonka maalinta carafo iyo sidoo kale carafada iyo ciidda maalinta jimcaha in la soomi karo iyo in kale maadaama dadka qaarkood ay shaki geliyeen in la soomo maalintaas sheekh cali nuur xoogsade ayaan arrimahaas sharxaya بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم أما بعد آه، halkan waxaan rabaa inaan uga hadlo arinta ku saabsan fadliga ah, maalinta carafa soonkeeda uu leeyahay ayadoo la ogyahay ah, maalinta carafa waxay ku soo aaday maalin jimco ah maalin jimcaha ahna nabigeena caleyhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay axaadiis saxiixa oo diidaysa jimcaha in la soomo see laysu waafajinaa arrintaas maxayse culummada muslimiinta ka dhaheen inaan culimmadii naqliyaan raba insha allahu tacaala waxay dhaheen waxaa soo arooray nabiga inuu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiis muslim iyo bukhaari wariyeen laa yasuumanna axadukum yowma aljumucati ilaa yowman qablahu ow bacdahu axadkiin yuusan soomin maalin jimco ah ilaa maalin ka horeysa ama maalin ka dambaysa inay la jirta ma ahane riwaayad kaloo muslim u gaarana waxaa ku sugan walaa takhusuu yowma aljumcati bisiyaamin min bayni alayaami maalinta jimcada maalmaha kale si ka gaara soon hala beegsanina oo ha ku gaaryeelina ilaa an yakuuna fii sawmin yasuumuhu axadukum ilaa inuu noqdo soon oo qofka caado u lahaa jira oo kale arrintaasna imaamu nawowi aa tafsiirin doonaan ka qaadayna caleyh raxmatullah imaamu nawowi axaadiistan jimcaha sheegaysa markuu soo arooriyey wuxuu yidhi wafii hadihi alaxaadiisi adaalati aldaahirati liqowli jumhuuri asxaabi shaafici jumhuuri asxaabi shaafici wa muwaafiqiihim wa annahu yukrahu ifraadu yowmi ljumcati bisowm marka aan qaadana qowlka ay qabaan jumhuurta shaaficiyada oo wuxuu yidhi iyo dadka ayaga ku waafaqsan waxaa lagu fasiraya waxaa karaahiye ah ifraadu yowmi ljumcati bisawmi in maalinta jimcada soon gooni loola beegsado ilaa an yuwaafiqa caadatan lahu ilaa inay soonkaas waafaqo caado qofka oo soon uu lahaan jiray maalan qofaa wuxuu soomi jiray maalin dhaaf oo u soomi jiray caadadiisi marka khamiisow afuray muxuu soomaa markaas jimcow sooma maalan caadow qof lahaan jiray hadday uga soo aada caadadiis kama leexinayo fain wasalahu biyowmin qablahu ou bacdahu ou waafaqa caadatan lahu laba jeerba way bannaan tahay jimcaha in la soomo haddii qofka uu lahaan jiray caado oo caadadii ku soo aado waa la soomaa maalan carafo ka carafaha soontaa amba aa rabtaa fadiilada carafada inaa u soonto waa la soomaa amba kale maalinaa soomi jirta maalina amba jimcihii iyo maalina israacis ayadan waa la soomi karaa salaad ma la fahmi marka wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay fain wasalahu biyowmin qablahu ou bacdahu ou waafaqa caadatan lahu bian nadara an yasuuma yowma shifaa'i maradihi abadan qof hadduu dhaho maalintaas haddaan reesto jimcaha soo socda waa jimcaha ku xigta waa sooma hadduu reesto ou nadray jimcihii soonk soonkii uu ku nadray muxuu noqonaya inuu soomaa laga rabaa oo fawaafaqa yowma aljumcati lam yukrah sidaas darteed ninka la dhaho imaam iibi fii sharxi cawn lmacbuud waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi waatafaqa aljamhuuru calaa ana hada nahyi nahy sideeda arrinta kaloo muhiimka in la fahmo waxay tahay jimca ma la soomi karo axaadiista dhahaysa nahyiga soo arooray nahyu taxriim ma aha ayadana oo horta in la soomaa xaaraana lagama qaadanayo jumhuur alculamaa nahyiga naftiisa waxay ku fasireen nahyu can ifraadi yowmi ljumcati nahyu tanziihin laa nahyu taxriimin hadday dhacdo qof inuu soomo xataa xaaraanu ku dhacay la dhihi maayo hadduu usoo caado lahayn oo maalin jimcaha maalan si gaara u soomo xataa muxuu ku dhacay wax laga fiican yahuu sameeyey xaaraanuu sameeyey la dhihi maayo sidaasay jumhuurulculamaa qabaan qodobka kale in la fahmo u baahan soonka marka la diiday in la soomo waa in lagu qaas yeelo amba liajli jumca in loo soomaa la diiday soomahayn oo caadadaada ousan waafaqin see la yeela marka fadaaisha ku soo aroortay yowmu carafa maalan hadda yowmu carafa iyo jimcaha isku soo aaday yowmu carafa hadday sabdi ku soo aadana tanay lamid tah waa la soomaa maxaa yeele yowmu carafa waa maalin daatadeeda loo muraado oo ayada fadiiladeeda la dalbo keligeedaa la soomi karaa jimco keligeeda ayadoon maalinna la raacin laga hormarin maalinna laga dib marin sidaasayna qabaan culummada jumhuurulculamaa fadiilada maalintaana hadda xisaab ma leh waa maalinta la soo dejiyey alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina nin gaala cumar u yimid asoo yidhi maalintaas oo saasa oo saasa oo ilaahay idin yidhi qur-aankiinan kamaley haddii annaga yahuudi noo ahaa lahayd ciidan ka dhiga lahayn asiru waa noo ciid nabigan axaadiisa aad tilmaamayso inuu yidhi maalinta carafa iyo maalinta yowmu naxri iyo ayaamu tashriiq ciiduna ahlilislaam marka waa maalin weliba ciida lagu magacaabaa maalinta carafo marka maalin fadiiladaas leh waay fadligeeda waxaa ka mid a sidoo kale inuu washaahidin wamashhuudin in lagu macneeyo alyowm almawcuudi yowma alqiyaama walyowm almashhuudi yowma carafa aayaddaas walmashhuudka la sheegayo yowmu carafa fadiiladeeda waxaa ka mid ah nabiga inuu yihi sala allahu alayh wasalam yukafiru asanata almaadiya waasanata alqaabila sidaa darteed waxaa loo soomaa fadliga carafo leedahay daraaddeed liajli carafa a maalinta jimcaha loo soomaa hadday sabdi ku soo aadana waa lamid waa la soomaa culummo diidanaa jirto adiladii qaarkood muxaadaraad mararka qaar ku qaban jireen walow hadda in badan ay ka tanaazuleen dadkii qabi jiray xataa beryo dhoweydna raggaa saas soo qora sanado ka hor eh, sagaal sano ama toban sano iyadoo hadda laga joogo eh, sabdi carafe lama soomi karaa nin cinwaan ka dhigtay aniguna waxaan cinwaan af soomaaliya ka dhigay sabdi carafe waa la soomi karaa anoo asaga tiisa u jawaabayo jimca hadday kusoo aadana keligeeda la soomi karaa haddii loo baahdo Eh, maalin haddaad rabto raaci oo sagaalka bir haddaad rabtoon haddaad rabto wax raaci amba keligeed soone carafo fadligeeda iyo ku dhaafin dembi dhaafaa laga hela fadiilo khaasa waaye dadka aan xajka joogin waxaa loo sunneeyaa inay soomaan nabigana calayhi salaatu wasalaam aadoo u ammaanay ajir weynaana lagu helaa marka annagoo ajirka ka faa'iidaysanayno maalinta jimcada waa yowmu carafa ha la soomo amba waxaa ka horeeyaano waxmaba laga dabameer kale oo ciidaa ka dambayso amba yayna ka horeyno keligeed ha la soomo amba wax raaciye labadaba waa la soomi karaa in sha allahu tacaala jimco carafo in la soomo aa sunno ah carafo maadaama ay tahay laa liajli ljumca asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sheekh cali nuur xoog samaynayay cabdiwahaab cabduqaadir xasan barnaamijka caawa waxaa inoo farsamaynayay cabdiwahaab cabduqaadir xasan intaa barnaamijkan lamida ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo